barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaaalkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayda duurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labayo labaatanka koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
ramadaan kariim idil ahaantiinba dhegaystayaal waa duhurnimo arbaco ah oo bisha julaayan juunna ay tahay sanadka idaacaddeena duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya ee barnaamijka dhallinyarada maanta xuseen barre aadan iyo anigu asaare cabdi axmed
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa haweenka ku shaqaysta cilaansaarka iyo sida hablo badan oo dhallinyaro ahi ay uga faa'iidaystaan waa noocyada horta noocyo cusubba hadda yimid oo islaamada moogtahay ilaamba ilaamba ka qurux badan yahay laakiin hadda nooca socdan ilaanka bacweynaha la dhahaa socda iyo cilaan hadda annakaan magaca u baxsanay oo facebook u bixinay sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada ka shaqaysata kiraynta gaadiidka dadweynaha ee magaalada jabuuti ciidda ahaan kolkay subaxi ka dambe ayaa la kordhiyaa way jiraan kuwa habeenkii dadkii baa raalli ka aha oo ku galaya maadaamay helayn wax hore u qaada way jiraan markaa baabuuro ku qaada laakiinse waxa weeyaan ilamaa subax ciidda baa loo golyahay baa maalinta ciidda kale hataa inay boqol ka dhigtaan
qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida dowladda turkiga ayaa dib u furtay garoonka diyaaradaha ee ataturk ee magaalada istanbul kadib markii xalay weerar argagixiso lagu qaaday halkaasi oo ay ku dhinteen lix iyo soddon qof kuna dhaawacmeen boqol iyo toddobiyo afartan shirkadda diyaaradaha ee turkish airlines ayaa sheegtay in dhammaanba duulimaadyadeedii ay dib u bilowday sidoo kale maraykanka ayaa fasaxay dhammaan diyaaradaha u kala gooshaya washington iyo istanbul laakiin dowladda iiraan ayaa iyadu gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii ka imanayay iyo kuwii u socday magaalada istanbul
hogaamiyaasha midooda yurub ayaa waxa ay diradda ku saarayaan maanta oo arbacaa kusii siday u wajihi lahaayeen iyadoo britain aysan ku jirin midoogooda mustaqbalka dhow iyagoo soo ileeyay kulan ay ku lahaayeen magaalada brasles kadib markii maalmo ka hor reer britain ay u codeeyeen inay ka baxayaan ururkaasi waxay ugu yaraan ka bixista britain ay noqotay mid deg deg ah shirkaasi ayaa laga sheegay waxaana shirkan uu noqonayaa sida la filaya kii ugu dambeeyey oo ra-iisul wasaare david cameron uu joogo xafiiska uu kasii baxaya kulankana uu qayb ka ahaa kadib markii ay dowladiisu ku guuldareysatay in ay dadka codka dhiibanaya ku qanciso inay la joogaan midooda yurub isagoo la hadlayay master cameron kulankaasi ayaa waxaa uu ka codsaday oo uu sheegay iyadoo murugo iyo shallayto ay ku jirto ayaa haddana waxa aan ka codsanaynaa ayuu yiri in kasii mid ahaanshiyaha marka laga soo tago aynu yeelanno iskaashiyo dhinacyada ganacsiga iyo wadajirka wuxuuse intaasi ku daray in britain ay midooda yurub ka codsanayso sidii ay iskaashi u yeelan lahaayeen laakiinse hogaamiyaasha kale ee midooda yurub ayaa arrinkaasi ku gacanseeray
halkaad dhegeysaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a waxaa lagu jiraa dhammaadka bisha barakaysanee ramadaan sidoo kale dhulka xeebuhu inta badan waa kulayl haddaba wariyaha v o eda ee dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa warbixintan ku eegeysa waayaha nololeed ee dhallinyarada ka shaqaysata kiraynta gaadiidka dadweynaha
halkani waa xarunta laga raaco basaska ee balasraambo ee magaalada jabuuti cododkaad maqlaysaana waa kirishbooyada kireeya basaska u kala goosho xaafadaha kala duwan ee magaalada jabuuti hadda oo kale markii lasoo gaara gabagabada ramadaanka dad aad u fara badan ayaa usoo dhaadhaca gudaha magaalada waxaana taasi ay keentaa in basasku ay yaraadaan haddaba si aan wax ugu ogaano xilliga ciidda iyo basaska ayaan wax ka weydiiyey ismaaciil muuse oo ah wiil dhallinyaro ah oo darawal ah oo kaxeeya mid ka mid ah baabuurta ka kala shaqeeya magaalada
marka ciiddu way ka culays badan tahay shaqadu waxaaba moodaysaa inay baabuurta iyo dadku kala bateen oo baabuurta ay kala heleenba dadku maadaama qof kasta oo suuqii u baahan uu soo wala dhaadhacayo dadkii ilaa waqtiyada dambe way joogaan laakiin haddana alxamdulilah way jiraan baabuuro u shaqeeya ilamaa waa beriga ciidda maalinta oo dadka baahidooda tiraa wayse ka adagtahay way ka adagtahay way ka hol badan tahay maalimaha kale ciiddu
lacagtana qaar baa kordhiya
lacagta horta sida caadiga maalinta ciidda ahaan kolkay subaxi ka dambeeyaa la kordhiyaa way jiraan kuwa habeenkii dadkii baa raalli ka ah oo ku galaya maadaamay helayn wax hore u qaada oo iyagii baaba kula soo ordaya ku weydiinaya ku oranaya warintaa nagu qaad boqol boqol nagu qaad boqol boqol Eh, way jiraan markaa baabuura ku qaada laakiinse waxa weeyaan ilamaa subax ciidda baa loo golyahay baan maalinta ciidda kale hataa inay boqol ka dhigtaan dhinaca kale waxaa jirta arrin dadka shacabka dhib ku haysa oo ay sameeyaan ragga wada basaska ama kirishbooyadu taasoo ah iyagoo kasoo qaaday balaasraambo dad oo u wada xaafadahoogii hadday arkaan dad kale oo ka badan dadka ay wadaan waxay sameeyaan way dhaadhiciyaan dadkii hore kadibna waxay qaataan dadka dambe iyagoo eegaya lacagtooda balse aan eegeyn wakhtiga ka dhumay dadka arin shoofeero kooban ay sameeyaan oo isagii kurashbeegu markay yihiin laba labadoodiiba wada khaldan oo dee aaq almasula hadday arkaan iyagoo dhowr qof sida ama dad ka badan way sameeyaan inay laabaan dadkii hore iska dhaadhiciyaan waxaa jira kuwa kay shaqaynayaan muudada inay rasiqiiba qasab ku keenayaan Eh, iyaga isleeyiin waxa la qora maa inay wax kaloo qasaba helayaan ay dadaal laba markaa kala daran oo isla shaqaynaysa kolkaa way iswaalayaan waxaaba keena way dhacdaa marmar eh, badanka badi ma sameeyaan
sagal siciid faarax v o w jabuuti
ramadaan kariim duhur wanaagsan dhegaystayaal meelo badan oo dhulka soomaalida ah iyo dunida muslimka ahba waxaa xiliyadan oo kale loo sii diyaargaroobaa ciidda fooda nagu soo haysa waxaana sare u kaca dhaqdhaqaaqyada suuqyada ganacsiga goobaha sida weyn xilligan wixii ka dambeeya loo camiro waxaa ka mida goobaha haweenka lagu qurxiyo taasoo hablo badan oo da-yar ah ay iyagu helaan dhaqaale kala duwan wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la sheekaystay qaar ka mid a haweenka ka shaqeeya meheradaha dumarka lagu qurxiyo ee gaalkacyo goobaha qurxinta haweenka ee ku yaala deegaanada gobolada mudug iyo galgaduud ayaa laga dareemayaa mashquul xilli ay nagu soo food leedahay maalinta ciidulfidriga ah magaalooyinka gaalkacyo cadaado cabuud waaq iyo dhuusamareeb ayaa haweenka ku nool waxa ay helayaan goobo si casri ah bilicdooda loogu soo saaro goobaha adeegyada qurxinta ay ka helayaan waxaa ka mid ah xarunta marwa beauty saylon oo ku taalla cabuud waaq nimco jaamac barre waa maamulaha xaruntaasi v o e da ayay u sharaxaysaa adeegyada qurxinta ee haweenka soo booqanaya xaruntayda ay u sameynayaan wallaahi si wanaagsan baan u diyaarinaynaa waxaan jecelnahay hadda dumarka hadda meesha joogta caawdaas joogta inaan macnaha aada u qalcino cilaan fiican oo aada u qurux badan oo naqshadihii ugu dambeeyey baan diyaarinaynaa hadda waxaan diyaarinayaa ilaa maanta ilaa shalay bicihii afaarihii dee dee marka hore waxa ka horeysa marka cilaanka qalabka lagu mariyo inaad diyaariso qalabkaan ku marin lahaa waan diyaarinayaa naqshadaha cusub oo sanadka cusub hadda sanad hadda sanadka meehe rabadaankan ciidan cusub aan soo saaray baan rabaa hadda inaan diyaariyo waxa waa diyaariyey waxna waa ii dhiman yihiin maasha allah maasha allah wallahi looma kala harin baa kuli meesha qayb horta gabdhaha yaryar oo hadda soo kacay baa horta aada loogu xiisa duwaalan gabdhahaas waxa waaye iyagoo hadda iclaankii la joogin bay ku ballansanayaan waxay kaa qaadanayaan waa maaragtay warqado lambara ah oo lambara hadhow beri qof walba si lambar laba saddex ah aa loo tirayaa labaatan iyo shan hadda macnaha hadda heerku marayo qofku qofku qofku inta ku xigo ha lambaraha jarnaa lambaraha jarayaa hadda lambaraha diyaariyey lambara ah koowaad labaad saxaad afraad shanaad labaatan ilaa iyo boqolaal inta ka gaaray ilaa iyo shan boqol inta ka gaarayo ama maaragta lix boqol aan ka gaarayo hadda intii shacabka intay dhan yihiin warqaduhu ay u qaataan waaye waa maalmaha idinkugu shaqada badan marka ee xilliyada ciidda ah
maasha allah waa maalinka dee toban bilood waxaan ka shaqaynaynay baa halkaa maalin naga soo gala habab cusub oo haweenka cilaanka loogu saara ayaa nimco mar kale ay iiga warantay
wallahi noocyada horta noocyo cusub baa hadda yimid oo ilaamada moogtahay ilaamba ilaamba ka qurux badan yahay laakiin hadda nooca socdan ilaanka bacweynaha la dhahaa socda iyo cilaan hadda annakaan magaca u baxsanay oo facebook u bixinay waayo cilaanka facebook waxaa la dhahaa cilaan facebooka markaad tagto gabdaha facebooka ku jira badanaa oo carabta ama suudaanta cilaanka ka soo saarteen ay ay soo dhigeen sawirkoodii marka facebook baanu ku magac darnay cilaan facebook la dhaho wada magacii facebook baanu saarnayba aa waa cilaan qurux badan oo fudud haddana oo aan tiro badnayn oo mataqaanaa aada iyo aad aad aad u cajab u cajabo leh haye ee, qiimaha lagu saaro bal marka
horta qaybaha way kala bedelan yihiin maalinka ciidda qaybaha laga tagsidaar marka caadiga tahay oo bay la mid tahay la dhigantaa marka ciidda tahay shan toban doolar baan ku saarnaa calaa qof ama toban doolar baan ku saarnaa qofka weyn shan iyo toban doolar qofka yar toban doolar ilmaha yar oo ilaa toddoba sirkaa shan doolar marka ciidda tahay marka waa ka lacag badan tahay marka kaleetana waa lix doolar toddoba doolar shan doolar buu dhexeeya Ee, dadka marka ee, idiin imaanaya ee, dhammaan ee, cilaanka nooc kasta oo ay sheegtaan waa isku qiimo miya
noocay sheegtaan waa noocu noocuba qiimuu leeyahay nooc kasta ku nooc maaha asaa kala qiimo badan asaa kala tiro badan asaa kala naqshad qurux badan marka nooca dalbato marka nooc dalbato noocaas intaas lacagtiis iyaha leedahay waa isku aqbalaysaan labadiina waana u marinaysaa noocyada marka noocyo yaryar oo waxaa jira sabasiga hooyooyinka loo mariyo maarata ilaan soomaaligii hore oo buxbuxis oo maarata ilaankii iyo maarata daawadii laisku dhex daray ah oo laisku dhexay taas maamooyinka loo mariyayo waa si hidii dhaqan oo hidii dhaqanka kama guuri karno moogta waa inaan horta hidii dhaqanka meel ka haysanaa waa facebooka waa lagugu saaraya waa qiimo doonaya oo lacag ah oo dheer ka dheeri ah kan kaleeto naalo waa ba facebook baa la yiri meel baa loogu dhaco meeshii waa laga soo kashaday oo loola soo baxayo haddana waa la bartay oo macnihii wixii tagaanay wax ka bedelan waayo waa wax hadda marka furda kugu hayo oo aada garanaysa waa ku qurx badan yahay waxa weye laba laba xanuun buu kugu hayaa mid waxa waa aqooni waad baratay markaasaad baratay ilaa waxaa moogtahay naqshadan haddaad soo saarto waa inaad naqshad ahayd usoo saartaa soo ma marka waa kala isagii waa kaaga badan marka isaga qiimaha dheeriga wuxuu u keensaday adigii markaa bartay oo qofkii saaray adigii hoos galay oo soo saaray adoo muddo badan ka shaqaynayay marka qiimihiisu leeyahay naalo waxaa usoo saarta adi laftigaana qiimaa ugu talagashay ayaan waxa ay ka mid tahay haweenka xarumaha kule magaalada dhuusamareeb waxa iyana ay v o e-da u sheegaysaa faa'iidada ay ka helayaan xilliga ciidulfidriga ah noocyo badan oo horta loo saaraa qofka saduuqiisa waa laakiin shan doolar toban doolar aa lagu saaraa ha midna waa dacweyne toban doolar waa midka kalena cilaan fliik caadi waa shan doolar maasha allah waa lacag fiican uu leeyahay marmar waa waad ku socdaa ha ciida laakiin aad ay ugu fiican tahay ganacsiga marka maya mii magaalo qofkeeda wuu cilaan saarana maasha allah waa lagu saaraa cabdiwaaxid v o e gaalkacyo
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo wariyahayaga jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno iyadoo dhowaantan tababarihii xulka dalka ingiriiska uu iska casilay shaqadii tababarnimo xulka dalka ingiriiska ayaa waxaa soo baxaya musharaxiin dhowr ah oo lala xiriirinayo tababarnimada xulka dalkaasi ingiriiska gaarad suudgeed ayaa ka mid ah xubnaha sida weyn loola xiriirinayo inuu noqon doono ninka beddelaya roy hodson hase yeeshee harri renab ayaa waxa uu tilmaamay aan loo baahnayn in gaarad suudgeed uu noqdo tababaraha xiga ee xulka dalka ingiriiska waxa uu sheegay in suudgeed keliya loo arkayo musharaxa ugu cadcad ee tababarnimada xulka dalka ingiriiska sababta ah buu yidhi waxa uu ku guulaystay tartanka heerka labaad ee ciyaaryahanada kuiyo labaatan jirada ingiriiska ee tuulan ka dhacay waxaana uu sheegay intaasi aan lagu qiimayn karaynin weeraryahanka naadiga zent betsberg ee waddanka baraaziilka u dhashay hoolka ayaa waxaa lala xiriirinaya inuu u wareego naadiga kubadda cagta dalka china ka dhisan ee uu hogaamiyey steven goran ericson oo horey sidoo kale tababaro ugu soo noqday xulka dalkaasi ingiriiska holk ayaa waxaa la sheegayaa in labada kooxood ee zent betserberg iyo shanghai s i b g ku heshiiyeen adduun lacageed oo gaaraya afar dhibic shan milyan oo lacagta geniga starlinkahi si uu ugu biiro kooxdaasi sagaallabaatan jirka waddanka brazil u dhashay ayaa arbacada la filayaa inuu u maro tijaabada caafimaad ee kooxda dalka china ka dhisan ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta barcelona iyo xulka dalka sbain jared bike ayaa sheegay in qaabka ay u ciyaarto xulka dalka sbain uu yahay mid aan sii jeri karaynin oo guul lagu gaari karin hadda tani waxay ka dambeysay kadib markii xulka dalka sbain laga soo ciribtiray koobka ay doonayeen inay difaacdeen ee euro kaasoo ka socda waddanka faransiiska jared bike ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaab ciyaareedka xulka dalka sbain isagoo tilmaamay inuu la hadlayo xidhiirka kubadda cagta dalka sbain iyo tababaraha xulka dalka sbain delabos waxa uu sheegay inuusan u malaynin in xilgoodii uu dhammaaday hase yeeshee hore ciyaarto wanaagsan ay spain leeyihiin sidaa daraaddeedna uu rajaynayo inay wax weyn ka qabtaan ciyaaraha isagoo sheegay in xiriirka kubadda cagta dalkaasi spain uu wax badan ka bedeli karayo haddii sida hadda ay xulka dalka spain u ciyaaraan wax laga bedelo spain ayaa ku guuleystay euro koobkii adduunka iyo euro waxaana ay sidoo kale ku guuldaraysteen in kii kasoo gudbaan guruubyada koobkii adduunka iyadoo haddana wareegga lix tobanaad sidoo kale guuldaro kala kulmay xulka dalkaasi talyaaniga baris san germany waxay xaqiijisay in una emri uu noqonayo tababaraha cusub ee naadiga baris san germany oo waddankaasi faransiiska ka dhisan ninka ku guulaystay saddexdii yuruba liiga ugu dambeysay isagoo sevilla hogaaminayay ayaa qandaraas laba sana waxa uu la gaaray naadiga liigwanka horyaalkeeda haysata isagoo ka bedelaya macalin lauren blank naadiga ku ciyaarta gegada bagdis brancis waxa uu sheegay inay sharaf u tahay in uu noqdo tababaraha xiga ee naadiga kubadda cagta b s g isla mar ahaantaasina uu naadigu wax weyn gaarsiiyo xilli ciyaradada soo socda sevillana waxay xaqiijisay in george samboli tababarihii hore ee xulka dalkaasi jili ee sanadka ula guulaystay kooba america in uu bedelay unai imri dhegaystayaal xubintii cayaarahan halkaa inoo joogto
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maxamuud maxamed ibraahim waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool miyiga xilli uu booqasho ku tegay magaalada laascaanood ayuu u warramay wariyaha v o eda cabdikariim olol isaga oo ka sheekeeyey waayaha nolosha miyiga iyo waxa ay dhallinyaradu qabtaan qaybtan wuxuu kaga sheekaynayaa sida dhallinyarada miyigu u guursato isagoo dhinac kalena ka warramaya dhibta dhallinyarada miyigu la kulanto gaar ahaan xilliyada xooluhu ka lumaan
ka waran markuu kahalumo nin dhallinyaraha baa tahay da-daduna aada bay u yartahay sidee u raadisaana marka geela qaarkaalum waxaad u raadinaysaa gela waad kaxaynaysaa meel kale geeljiro kalaad la eeranaysaa waad kaga tegaysaa waxaad oranaysaa geela in maad raadila jooga geeli baad doonaysaa waad soo helaysaa waad ukeysaa hadduu doona adana kaakii kala kala lumaya saasaas ula baaba'aysa saas saa u tahay unbaad cidi ku imanaysa qaabka loo doona waa qaabka ele meel kuma ogide sidee loo doonaa bal iga sheeke waxaad u doonaysaa geelaas meeshu kaaga lumay waad yaboohinaysaa magaalooyinka tegaysaa geela sumada noocaasale yaa arkay waxaad yaboohisid marwin baa la sheegayaa haddii waxba laguu sheegaya haddii kalena de waraabaaba kala laynayo oo dee dhammaanba ku heli maysid dee kolley baaba badan baad la maras marka dhallinyaradu oo ay muddo geela raacaan oo ay xoolaha doonaan ninku waa inuu guursadaa bal iga waran nidaamka
waxaa marka uu guursanayo dee haddii markaa uu naq u noqoto ee xooluhuisu yimaadaan ee heerkuisu yimaado ee heerkuiska barwaaqoobo markaasuu dee gabadh meelaha intuu naqaade dumarka la sheekaysto yuu la baxayaa dabadeetana aabaheeda loo tegayaa waa lasiga hibinayaa dee waa halkaasuu ka guursanaya halkaasaa laga dhisaya waqti u heshaan inaad hablaha la sheekaysataan oo kale maadaamaad geel raacayso oo mar abaar ku jirtaan mar waqtiga baliga waran qaab waqtigaa waxaad iska helaysaan marka naqi doo aada dhulku idiin barwaaqoobo haddii ilaahay badankeedu leeyahay markaa unbaad gabdhaha la sheekaysan karsa adi guursan karaysaa laakiin xilli jilaal abaaraa cidina ma guursan karto nin waliba saad saad saad jilaalka uga baxdayo xoolaha uga bixisaa baa ku qalifan waa gartay marka doonaysa gabadh la sheekaysta si qaar baa jira dhalinyarada laga caawiyo in gabadhu hebel gabadh kala baro midkaa kala waxaad gabadha waxaad ula sheekaysanaysaa dee maalinta waad ariga ka dhex eeganaysaa dabeetana halkaasaad kala sheekaysanaysaa haddii laaba keli hadaad hadduu doono mid yar qabowo midna mid kaloo yar firfircoon buu tegayaa dee inaad argacdeeda cidi xiga gabadhii soo shukaami dee halkaasuu ka tegayaa halkaasaa loogu shukaaminayaa ama haddii la doono weydiidiba kartaa hadduu doono nin kalaaba arooska gabadha waa la khaldi karaa oo de mid kale hadduu doon kii fariidkaaba intuu la sheekaysto buu odhanayaa anaa matalan kulaba baxaya dabeetana kiiskaaba ku wareejinaya waaba ka xoogaya kiibu ku wareejinaya in adeerkii ahaa yuu bartaa kaga wareejinaya ka waran markaa gabadhu ma ogaanaysaan oo wey in ninkaasi ninkaa kale uu gabadha wada oo doonaya in xidhiirhkooda uu wanaajiyo maxaad uga geenaysaa wararkaad uga geenaysaa maxaye ninka kale dhalinyarada waxaad uga geynaysaa in adeerkan hadduu dana u ahaa ama walaalkaabu ahaa dabeetana aad waad ka fiicanta daadinta gabadh ba waad helaysaa adigu iyo dee ninka firfircoon baa tahay ninkana nin yar qabow buu ahaa dabeetana waxaad oranaysaa wal adaa la sheekaysanaya gabadha anaa ku guursanaya halkaasay kaa ogolaanaysaa dabeetana matalan ama aroos baad imanaysaan ama fiidun baad dee heer kusoo dhacaysaan dabeetana meel baad isagii geynaysaa dabeetana adaa gabadhii lasoo baxaya markaad meel iyo meel geysaan baad isaga ku wareejinaysaan gabadhii tana hadhow waa qajilaysaa dee guriga kuma noqon karto halkaasaa ninka yar gabadha loogaga wareejiyaa marka waa ninka aan dee shukaansiga ku fiicnayn gabdhaha aan la hadli karayn waa dariiqada ugu sahlan gabadh ku heli karay
saa weeye dabeetana ninkaas bartaas ninkaa gabadha ugaga wareejinaysaa
haddaynu kasoo gudubno dhanka doonista hablaha bal arooska waxaad iga sheekaysaa ka arooska la dhisayo oo kale iyo iyo siyaabaha loo mara iyo sida marka la raba in aroos la dhiso waxa u baahan yahay iyo meelaha aad uga ciyaar guddaan iyo aroosyada xilliga arooska la gaadho ee barwaaqada ah waxaad arooska uga ciyaar gudaysaa matalan hadaa doonti meel fog ama saacad ama saacad iyo barh ku jirta ama lababa saac ku jirta dabeetana waxaad waxaa maamulaya wiila dhallinyaro saaxiiba oo dee wada reerbaadiyo is wada yaqaan halkaasay ka maamulayaan markay dhisaan ee gabadha la gelbiye ciyaarta gudaha dabadda la ciyaaro iyo gudaha dadka la soo geliye heesaha la qaado ee lagu kala dareero ee loo lagu kala daro burnin waliba halkaa gabdhaha kala sheekaysanaya markaasaad midba gabadh la sheekaysanaya ama gurigeeda hageeyo gurigoodi hageeyo socodka ka hor arooska waxaa laga dhisayaa meel aada iyo aada u fog aada iyo aada u fog aada iyo aada meel u fog baa laga dhisaya hadday doonta saddex saaca ku heshid haddaad doontid habeenkaa guriba ku weyn maysa ayabaad iska seexanasaaba matalan door cidla abaad jibsanaysaa dabeetana maalinteeda baad guriga tegaysaa dee halkaas ujeedadaas hamiiga lagaga dhaqan yahay
maxamuud maxamed ibraahim oo ah wiil dhallinyaraha oo ku nool miyiga oo magaalada laascanood ugu waramay wariyaha v o eda cabdikariim olol
maalmo ka hor waxaad barnaamijyadeenan dhallinyarada aad ku maqasheen jaceylkii oo tusaale ahaan loo ekeysiiyey viruska kombyuutarada ku dhaca haddaba iyadoo hal abuuro kala duwan ay maasooyin gaagaaban isku weydaarsadeen arrintaasi dood ayaa haddana waxay dhex martay wiil iyo gabar jeclaa kadibna iyagu maansadii u curiyey gabadhii uu ku mahmaahayay qalabka kombyuutarada hase ahaatee ay samiira uga soo jawaabtay haddaba axmed batuun oo isagu caan ku ah dhinaca curinta maasooyinka jacburka ah ayaa mar kale gabadhii u jawaabaya cabdixakiim shirwac oo hargeyso jooga ayuuna u waramay hawshu halkaa kuma istaagine ninkii axmed war baa u soo galay oo fadhi uma yaallo mar haddii la eedeeyey islamarkaana la yidhi faylashii kalgacalkaba adigaa tuuree moog tahay haddaba axmed cismaan batuun isna halkaa kuma hadhin kolkay ismaydh islamarkaana shakiba ka gal in la afduubay jacaylkii samiira haddaba muxuu yeelay intaasi kadib markii dambe anigii baa khaatii istaagay deetana maslaxaad baan galay oo anigii baa dib maslaxaad u galay oo maansa yaroo kale oo aan dadkii iskaga maslaxayo oo aan isleeyahay da way kugu sii ballaadhan doontaa inantiiba adigan virus iyo toorajaan u geeye dee cabdixakiin oo koley dhallinyartiina weeraro fara badan ba igaga yimid adiga laftaadu waa dareemaysaa oo suuqa markaad maraysaa lagu odhanaya waa kii hablaha kombyuutarka ku sheegay waa kii marketuga ku sheegay waa kii caynka ku sheegay moogta muxuu markaa odhanaya jacburka xiga xasan markii uu maansadaa tiriyey la idhaahdo jawaabtii samiira maanse kalea ka dambeysay dabeetana waxaan yar dareemay xasan inuu jacaylkii gebigiisiiba inqilaabayo oo si kale u dhigayo oo uu leeyahay isagoo inantii ka hadashinayay nabadgeli ay leedahay adigaa kombyuutarkaygii karaashgareeyey oo ma garanaysaa caynkan iyo caynkane ay calaacalaysa markaa maanse kalean dabeetana markaa aniguna tiriyo la idhaahdo aaladii jacaylka waxay odhanaysaa aaladii jacaylkeenan istoolgareeya amar qaadan weydo hard drive agnaana ku albaabay bassword intertiina diido ama kaaga caashaqa ay tiigu waayadan muu edhit garaynoo database amaahiya anigaa dal aaminay abda aan lahayn oo iskaraashh gareeyee haddii uu iskaan iyo agab qaadayaa jiro koobigana ilaashoo ii abload garayn karaa ama inaan yaqaaniyo injineero hardwer mimoriga abaadiya inta aanay eber noqon dhaatadaydu idilkeed af la bililiqaystiya dhaqankii la aasaan axmayaa dhankaygoo murtidii abraartaye ehelkii jacaylkow aqoon-yahan furdaanshiya tale ila agaasima marka waxa weeyaan colba dalbad dee maxaa la samaynayaa mar haddii xasan jacaylkii uu doonayo inuu inqilaabo waa inaan markaa rakaab hela dee waxaan xusi karaa maalmahan dambe warbaahinta bulshadu ku xidhiidho markaanu bahashan gelinay dad fara badan ayaa ballan qaaday inay soo gelayaan way soo gelay marka xasan markaa muxuu sameeyey baasweerd buu ku xidhay baasha baasweerd buu ku xidhay oo gebiga kombyuutarkiiba wuu karaash gareeyo ilaa dibaddu u diray ma garanaysaa marka cid cid soo hagaajiso u diray marka qof hagareeyaad u baahatay malaha oo dee jabiyo bahalkii baasweerdkaa ku dhaafiya adigu cid wax ka garanaysa cilladahan dhacay
abwaan axmed batuun oo magaalada hargeysa ugu warameeyay cabdixakiin shirwa halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga iyo v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
cododkaasi cumar aadan iyo hodandaawiya kooxdoodii hoboladaasi reer jabuuti iyo qasaa'i qaasinabe ammaanka intaasi ayaan uga tegaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ayayna gabagaba u ahayd xuseen barre aadan iyo anigu asaare cabdixmedba waxaan idin leenahay nabadgelyo
سبحان الله